ujeeddu xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaasha kale ah kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey sagaal iyo labaatan jir ah inaa caasho xuseen ku dhashay xamar labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane lix iyo labaatan jir ah inaa guuro cabdi ku dhashay shabeellada dhexe saddex cabdicasiis cumar maxamed beerlaabe labaiyo labaatan jir ah inaa aamino maxamuud cadow ku dhashay galgaduud afar maxamed daahir cabdulle shiil soddon jir ah inaa aamino cali ku dhashay galgaduud shan muuse xasan jibriil lix iyo labaatan jir ah inaa muumino ciise axmed ku dhashay xamar lix xasan kurtun calasow soddon iyo kow jir ah inaa muumino axmed ku dhashay shabeellada dhexe kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay dhac iyo afduub u geysteen dhibanayaasha kale ah kow maxamed cabdi maxamed oo ay ka dhaceen lacag dhan laba kun shan boqol iyo lixdan doolar iyo gaari baraado ah taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban labo cabdi cali maxamed oo ay ka dhaceen kun doolar saddex yuusuf cali maxamed oo ay jir dileen kana dhaceen lacag dhan afar boqol siddeetan iyo laba doolar iyo mobile samson ah afar cali saalax mahdi oo ay ka dhaceen boqol iyo sagaashan doolar maxkamaddu markay aragtay qodobada afar boqol iyo afartan afar boqol iyo lixdan afar boqol siddeetan iyo afar iyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalada eedaysanayaasha ay ka hor bixiyeen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in ay iyagu ahaayeen kuwii dhacay dhibanayaasha kor ku qoran markay aragtay in eedaysanayaasha eedaysanayaasha koowaad iyo afaraad ay hore u dhammaysteen xukunno ay maxkamaddu ku riday iyadoo hore loogu helay dembiga ah in ay dhac hubaysan geysteen markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenka maxkamadda waxaa u caddaatay in ee kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane saddex cabdicasiis cumar maxamed beerlaawe afar maxamed daahir cabdulle shiil shan muuse xasan jabriil lix xasan kurtun calasow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay min toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan wabillaahi towfiiq